sidii aad warkaygaba ku maqlayseen eebbaha u naxariiste waxaa galabta magaalada hargeysa ku geeriyooday fanaanka caanka ee soomaaliyeed shay miro dacar fanaanka ayaa u geeriyooday xanuun in muddo ah uu u jiifay gurigiisa oo ku yaala magaalada hargeysa wariyahayaga caashi ibraahim aadan caashi cud ayaa haddaba geerida fanaanka waxa ay ka wareysatay walaalkiis caabi miro dacar oo isna fanaana
waa la xudhisay galabta saddexda galabnimo de markaa xanuun baa hayay muddoba in badan buimka jiifay alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin galabtu geedi saacadii sii noqotay saddexdii buu ku hayay galabnimo in badan buu bukeeyey dhaxan baa ku dhacday hore waa loo ogaay in badan buu jiifay dhakhtarka weynaa hargeysa kabacdi uu ka baxay isagoo dawadiis fiican dhamaystiran london buu tegey miduu ku maqnaa wuu soo laabtay xanuunkii baa kusoo laabtay haddana xanuunkan buu dhintay noloshiisii kale maxaa nooga sheegi kartaa xaas iyo caruur inta uu ka tegay noloshiisii kale waxaan idinka sheegi karaa dee wuxuu bilaabay fanka afar iyo siddeetankii baan anigu maqlay maxaede isagoo nin niman dhalinyara la soo socdo kabanka iyo waxaa ka barbasa adigu laakiin lix iyo siddeetankii baan malaha albalkii ugu horreeyey kabana uu soo saaray xilligaa waxaanu beeg joognay oon ku dhalanay labadayda ergaawo intii ka dambeysay wuxuu tegay bari mudduu ku maqnaa kabacdi hargeysuu yimid intii ka dambeysay waktigaan hargeysa ku noolaa bal xilliga uu dhashay iyo haddaa wax nooga sheegi karto taariikhda la hayo wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal maxaa yidi lixdan iyo sagaalki xilligaas ahayd dhashay muxuu ifka kaga tegay caruur iyo xaas wuxuu ka tegay haa tegay shan caruura saddex wiil iyo laba hablood imise jir baa u weyn imise jir baa u yar caruurta waxaa u weyn adigu ilaa laban lixiyo toban jir waxa u yar mid laba sano jira hadda maxaa lagu xusuusan maxaa lagu xusuusan karaa baad isleedahay qudhaada fanaan baa tahay cabirka aad siin lahayd ama qiyaastaad ka bixin lahayd intee bay la eg tahay
wallahi marka xaqiiqa laga hadlo dee horta caashay waa adog tahay o waxana muddo badan buu marxado badan buu soo maraa fankuna wax maaha dhow wey waa wax runtii waa aada u dheer weeye anigu intaan ka xasuusan karo runtii horta nin aada u cod wanaagsan kabanka tunta laxamada sameeya dadkuna aada u jecelin hesiisa buu ahaa dadkuna runtii inta badan aada loo xiiseeyo heeso badan oo uu leeyahay oo maxay ahayde ay dadku alseeyaan ama saada jeer dhalinyaradu ay maxay ka dhigtaanba halqabsi baa jiray washaaradii lafteeda baa ugu dambeysay heesiisa intii maxay ahayde albanidii hore uu qabtay heelalaas qoray baa jirtay heeso badan buu lahay dadku runtii aada uxasuusan karaan runtiina aada loo jeclaa markaa nin runtii fankiisa run runahaan marka maxasan ka hadalno waktiyadii dambe intii hesisay nin ugu wuxuu ahaa lagu cod fiican buu ahaa
ma jirin kooxo uu ka tirsanaa uu kusoo caan baxay oo fankiisii uu kasoo bilaabay wallahi saan qiyaasayo horta markii uu beri joogay waxaa lagu yiri koox baa jirtay oo ku jiri jiray waa beri la yidhaahdo anigu laakiin ma ma ma anu lamaan kulmin waktigaa intii ka dambeysay laakiin mar dee harge intuu yimid somaliland iyo hargeysa wuxuu ka mid noqday militariga oo wuxuu ku jiray koox militarigu leeyahay kadibna wuxuu iminka ku dambeeyey oo muddo dhawaan ka tegay asluubta koox maxayda booliska asluubta qaybta asluubta ah laakiin koox kale uu toos ugu biiray ma garanayo aan kuu sheego kulaba kooxdaas kamid ah caabi miro dacar oo walaalkiis shay miro dacar oo fanaan uu ahaa uu ku geeriyooday magaalada hargeysa wuxuuna u waramayay caashe ibraahim aadan halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a washington